halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya waxaana laga maqlaa barnaamijkan habeenka isniintaha ilaa iyo habeenka jimcaha mawjadda dhererkeedu yahay shan iyo labaatanka mitabaan sariyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow danku su'aalni satirow ilaahow adanku su'aalni safarka kulibana samaha masiixoon sabilahaynaga yee
mar kale ayaanu dhegaystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijka waxaana aanu caaway mar kale idin bilaabi doonaa barnaamijkii imtixaanaha ahaa oo aad jeclaydeen ee dhexmarka kitaabka quduuska waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa dhegaystayaal casharadii aynu ka soo xiganaynay kitaabkii nebi caamos oo ahaa nin ilaah farriin uu ugu soo dhiibay boqortooyadii waqooyi xilli weliba ay ku baraareen howlahooda laakiin haddana ay ilaah ka dheeraadeen caamos ma ahayn nin la mid ah culimmadii waxbaratay ee wakhtigiisa wuxuuse ahaa nin uu ka dhex shaqaynayo ruuxa quduuska ah ee ilaah mar uu la hadlayey dadka reer banu israa'iil ayaa nebigu wuxuu iyaga garansiinayaa waxa ku soo socda oo ah in magaalada la burburin doono waa magaalada beytaleh wuxuuse u sii sheegayaa in dembiyadooda awgood ilaah uu burburin doono magaalada beytel intiise aanu burburka ku dhicin qaranka ayaa waxaa dadkii lagu wargelinayaa inay ilaah u soo leexdaan si bal wax cun ay uga badbaadaan waxyaabaha nebigu uu kala hadlayo reer banu israa'iil waa waxyaabo caam ah oo quseeya qaran waliba wuxuuna leeyahay sida ku qoran kitaabkii nebi caamos cutubka shanaad aayadaha afar iyo toban ilaa shan iyo toban iyadoo ruuxa quduuska ahi uu ka dul hadlayo nebiga sida tan wanaagga doondoona sharka sahadoondoonina aad noolaataane oo sidaasuu rabbiga ah ilaaha ciidamadu idinla jiri doonaa sidaad u tidhaahdeen sharka nabcaada oo wanaagga jeclaada oo cadaalad irridda ku sameeya waayo waxaa suurtooda in rabbiga ah ilaaha ciidamadu uu u roonaado kuwa reer yuusuf ka hadhay
rucubkiyo dhibkiyay masaridu ku riixeen raxa uga beddelayo raxmaddiisa waartan ku riyaaqi doona rucubkiyo dhibkii ay masaridu ku riixeen raxa ugu beddelay raxmaddiisa waartan ku riyaaqi doona kasoo waday rugkiiyo raarankii iyo boorkii yariiqii haleeshaba rabbi wuu ka rogayo raxmaddiisa waartan ku riyaaqi doona shacabkii reer israa'iil rucubkiyo dhibkiyay masaridu ku riixeen raxa uga beddelayo raxmadiisa waartan ku riyaaqi doona ebe waa raxiimo waa kii reer israa'iil rucubkiyo dhibkii ay masaridu ku riixeen raxa ugu beddelay raxmadiisa waartan ku riyaaqi doona
markii noogu dambaysay dhegaystayaal waxay inoo joogtay xarigga qiyaasta ee nebi caamos uu ka hadlay taasoo meelo badan ee qorniinka ah looga hadlay waxaa looga hadlay sidaannu horay idinku soo sheegnay kitaabka nebi ishaaciyah nebi yeremiyah iyo weliba nebi xisqeel waxaa kaloo lagu soo sheegay kitaabkii nebi zakariyah marka xarigga qiyaastu wuxuu ka micno yahay in ilaah uu xukun saari doono dadka waxaa nebi daaniyeelna xarigga qiyaasta uu inoogu sheegayaa cutubka shanaad aayadda toddoba iyo labaatanaad waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay qayb ahaan sida tan kafadaha waa lagugu miisaamay oo waxbaa kaa dhinnaaday markii ilaah oo bilaabo inuu wax miisaamo ayaa waxaa xaqiiqo noqonaysa in shuruudihii laga soo bixi waayey waxaana marka uu wax miisaamayo uu maanka ku hayaa ciqaab haddaba nebi daniyeel wuxuu istaajiyey inuu dadka u sii hadlo oo u duceeyo waayo wuxuu gartay in ciqaabtu ay lagama maarmaan tahay haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka toddobaad ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadda sagaalaad oo ah tan aynu caawa meeriska cutubka ka bilaabayno waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan oo meelaha sare ee reer isxaaq cidlo way noqon doonaan oo meelaha quduuska ah ee dalka israa'iilna way baabi'i doonaan oo anna reer yarabcaam seef baan kula kici doonaa marka dhanka kale laga eego ilaah wuxuu leeyahay yarabcaam ma nasan doono ama nabad heli maayo waayo waa quruun ilaah horay uu u dejiyey oo wuxuu leeyahay sidaannu ku soo aragnay kitaabkii nebi ishaaciyah waayo waa qaynuun ilaah horay uu u dejiyey oo wuxuu leeyahay sidaannu ku soo aragnay kitaabkii nebi ishaaciyah kuwa sharka leh nabadi uma jirto nin waliba oo shar leh wuu shidan yahay oo waxbaa gubaya wuxuu doonayaa inuu balaayo sameeyo mar waliba waxaa markaasi iminka ilaah uu inoo sheegayaa in kuwa sharka lehi aanay nabadi u jiri doonin yarabcaamna wuxuu ka mid noqday kuwa sharka leh waayo dadkii ilaah ayuu ku qasbay inay weyl dahab ah caabudaan haddaan intaasi kaga baxno tusniinta iyo muuqaallada nebiga loo muujiyey ayaannu haatan isla eegaynaa maaddada qusaysa khibradihii nebiga la soo gudboonaaday ama uu la kulmay waxaynu kala soo dhex baxnay tusniintii hore waxyaabo taariikhi ah waxaan haddaba qaybahan ku soo qaatay horodhacii kitaabka waana waxyaabo quseeya qisada haddaan markaasi horay idinku sii wadno oo aan isla egno waxyaalihii nebigu tusniinta uu kala soo baxay ayaannu idin akhriyaynaa baalka kun boqol siddeed iyo afartan ee axdigii hore cutubka toddobaad aayadaha toban ilaa kow iyo toban waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan markaasaa amasyaha oo ahaa wadaadkii beytel farriin u diray yarabcaam oo ahaa boqorkii dalka israa'iil oo wuxuu ku yidhi caamoos sirqool buu kugu dhigay dadka israa'iil dhexdooda oo dadka dhulkana ereygiisa oo dhan ma qaadi karaan waayo caamoos wuxuu leeyahay yarabcaam seef buu ku dhimanayaa oo dadka israa'iilna sida xaqiiqada ah maxaabiis ahaan waa looga kaxaysanayaa dalkooda ilaa iyo wakhti ayuu amasyaah aamusnaa laakiin iminka waxay la tahay inuu haysto caddaymo ku filan ee uu nebiga uga takhallusi karo haddii aad dib ugu noqoto aayadda sagaalaad waxaad arkaysaa in amasyaah uu nebiga ka been sheegay waxaa aayaddii sagaalaad ee cutubka toddobaad ay leedahay oo meelaha sare ee reer isxaaq cidlo way noqon doonaan oo meelaha quduuska ah ee dalka israa'iilna way baabi'i doonaan oo anna reerka yarab caam seef baan kula kici doonaa balse waxaad ogaanaysaa in nebigu uu si caadi ah u hadlayey oo uu lahaa waxaa yarab caam ku badanaya dagaallada oo xasilooni darro ayaa waddanka qabsanaysa balse amasiyaah ayaa si xun hadalkii u dhigay oo wax caam ahaa ayuu ka dhigay wax hal qof looga soo hor jeedo dadkii oo dhan way dembaabeen waxaana taas ku eedaysan qurunta oo dhan waxaan garanayaa kuwo badan oo dadka kaga been sheega masiixa iyadoo dantooduna ay tahay inay hor istaagaan farriinta caanka ah ee injiilka waa farriin anfac iyo waxtar u leh insaanka meel waliba oo ay joogaan waxaana akhbaarkan iska leh dadka dunida isla sida laynagu sheegayo injiilka sida luukas uu u qoray cutubka labaad aayadaha toban ilaa afar iyo toban markaasoo malaa'igtii rabbigu ay la kulantay arrijiro oo waxaa qorninku uu leeyahay markaasaa malaa'igtii ku tiri habaqina waayo ogaada waxaan idin keenay war wanaagsan oo leh farxad weyn oo u ahaan dadka oo dhan waayo maanta waxaa magaalada daa'uud idinku dhashay badbaadiye oo ah masiixa rabbiga ah oo waxaa calaamo idin ahaan tan waxaad heli doontaan ilmo mare ku duuduuban oo ku jira qabaal dhaqsaba waxaa malaa'igtii la jirtay guuto fara badan oo jannada ka timid wayna ammaanayeen ilaah oy lahaayeen ilaaha ku ammaanmo meelaha ugu sarreeya xagga dhulkana nabad ha ahaato dadka ka farxiya ilaah dhexdooda isla sida soomaali badan oo weliba aan garasho u lahayn kitaabka quduuska ah ay uga hor imaadsan yihiin wacdiska injiilka waxaanay masiixiyiinta akhbaarka wanaagsan ku wacdiya dadka u abuuraan xiisado daran iyo dhibaatooyin mase oga dhibka ay masiixa kala kulmi doonaan markii dadka oo dhan ay ka hor muuqdaan waayo masiixa qudhiisaa leh waxaa amar laygu siiyey dunida iyo samada masiixu wuxuu leeyahay amar waxaa haddaba kuwaasi la mid ah ninkan amasyaah ah oo ka baqaya in dadku ay ku gadoodaan isaga iyo dalladda culimmada ee dalka kuwaasoo ku guuldaraystay inay dadka dariiqa rabbiga ku hoggaamiyaan amasiyaah wuxuu ku dirdirayaa caamoos boqorka haddaba caamoos wuxuu yidhi oo keliya oo reerka yarabcaam seef baan kula kici doonaa yarabcaam wuxuu ahaa ninkii weysha dahabka ah ka qatomiyey beytel markaa looxa ceebta ayuu ku qoran yahay marka la odoroso xusuus qorka ilaah nebiguna wuxuu leeyahay hadalka wuxuu ka yimid ilaah oo aniga ma ahan kan sidaas leh amasiyaah baase leh hadalku wuxuu ka imaanayaa caamoos haddaan horay idinku sii wadno cutubka toddobaad ee kitaabkii nebi caamoos ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadaha laba-iyo toban ilaa saddex iyo toban waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan soo socota oo weliba amasiyaah wuxuu caamoos ku yidhi war waxarka yahow tag oo dalka yuhuuddah u carar oo halkaas wax ka cun oo halkaas wax ka sii sheeg laakiinse mar dambe beytel waxba ha ku sii sheegin waayo waa boqorka meeshiisii quduuska ahayd oo waa daar boqoreed amasiyaah wuxuu u yimid nebiga kadib markii uu khudbadiisii maalinimo dhammaystay markaasuu intuu aflagaadeeyey si xun ula hadlay ha yeeshee haddaadan hadallada u fiirsan kulama noqonayso inuu aflagaadeeyey nebiga balse markii aad u kuurgasho hadallada uu kula hadlayo nebiga bilxaqiiqa amasiyaah wuu caytamayaa wuxuu ku yidhi war waxarka yahow tag oo u baxso dhulka yuhuuddah waxay taasu ka micno tahay war nooga tag deegaankeenna oo halkii aad ka timid orodoo aad wuxuu kaloo amasiyaah leeyahay halkan ha isku imaan waayo waxaa ku taalla daartii boqorka waxaa taasinaa ay u dhacaysaa inuu leeyahay nin wax kala garanaya ma ahidi waxaana tahay jaahil aan garanaynin sida loo hadlo balse inkastoo uu ku eedaynayo in nebigu reer miyi u ahaa haddana xikmadaha iyo suugaanta sarrayse ee nebigu uu isticmaalayo ayaa keentay in booskiisii wadaadnimo uu khatar galo oo wuxuuba ka baqayey in dadka oo dhan ay isaga raacaan dabadeedna badarkiisii laga carreeyo amasiyaah meel fog buu wax ka eegayaa waayo wuu garanayaa in nebiga hadalladiisa ay xoog badan yihiin wuxuuse doonayaa inuu handado haddii kale dadka oo dhan baa garanaya waxa ay samaynayaan inay qalad yihiin oo waxaa lagu kacayaa boqorka iyo wadaadadiisa sharka ah ee weysha caabuda waxay la mid ahayd iyadoo qufi wax ilaah ku saabsan uu kala hadlo nin kacaan ah oo guddoomiye looga dhigay mid ka mid ah golayaashii hanuuninta ee muqdisho haddii nin wadaad ahi uu imaan lahaa mid ka mid ah golayaasha oo uu bilaabo inuu dadka wax ilaah ku saabsan kala hadlo sidee baa guddoomiyaha degmadu uu dareemi lahaa haddaba amasyaah sidaas oo kale ayuu dareemay oo wuxuu kaloo ka cabsanayey in boqorku uu u caroodo isaga iyo raggii kale ee reer baytel haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadaha afar iyo toban ilaa shan iyo toban waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan markaasaa caamos jawaabay oo wuxuu amasyaah ku yidhi anigu nebi ma aan ahayn nebi wiilkiisna ma aan ahayn laakiinse waxaan ahaan jiray arijir iyo mid midhaha darayga urursada oo rabbigu waa ii soo yeedhay anigoo ari jira markaasuu rabbigu igu yidhi tag oo dadkayga israa'iil wax u sii sheeg marka ay sidan tahay waxaannu arkaynaa sida miyirka iyo qaboobida leh ee nebiga uu ugu jawaabay ninkan amasyaah ah wuxuu ku leeyahay amasyaah waan garanayey inaanan nebi ahayn welibana ma aanan ahayn nebi wiilkiis oo xagga waxbarashadana kama sinnin waxaan ahaa nin reer miyi ah oo midhaha duurka ka urursado laakiin rabbiga ayaa i soo qaatay oo wuxuu ii sheegay ama ii soo dhiibay waxyi waxaan magaalada u imidna waa inaan fuliyo wixii ilaah dadka uu iigu soo dhiibay haddaba nin waliba oo ilaah ka baqa waxaa wanaagsan inuu lahaado kalsoonidaas oo kale ma ahan in markii kuwa ilaah necab ay ka hor yimaadaan inuu isku darsamo waa in si miir leh loola hadloo kuwa aflagaadeeya masiixa iyo howlihiisa ka soconaya gobolka arrinka ahmiyadda leh ee ay tahay inaad isweyddiso intaadan hawsha ilaah bilaabin waxa weeye miyaa ilaah uu kuu yeedhay mise adigaa iswada haddii ilaah uu kuu yeedhay cid iska hortaagi karta ma lahan si kastoo aad u hadashana waxaa u hadlaysaa rabbigii kuu doortay waxa aad samaynayso ama aad hayso mararka qaarkoodna way habboon tahay in laysku canaanto wanaagga iyo tubta toosan ee rabbiga oo aan la raacin brotokool iyo xeerar lafta hoose ka dhintay waa in wax waliba ay noqdaan ficil oo waxyaabaha aynu aaminsannahayna loo arko ficil ahaan weli waxaannu ku jirnaa dhegaystayaal meeriska cutubka toddobaad aayadaha lix iyo toban ilaa toddoba iyo toban waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan haddaba bal maqal erayga rabbiga adigu waxaad leedahay wax dadka israa'iil ka gees ah ha ii sheegin oo wax reer isxaaq ka gees ahna ha ka hadlin haddaba rabbigu wuxuu leeyahay naagtaadu dhillabay ku ahaan doontaa magaalada oo wiilashaada iyo gabdhahaaguba seef bay ku dhiman doonaan oo dhulkaaga xarig baa lagu qabsan doonaa waxaa farriinta nebiga aan laga waayaynin haddaba bal maqal erayga rabbiga waxaana taasu ay ka markhaati kacaysaa wax waliba ee nebigu uu ku leeyahay ninkan amasiyaah ah iyo weliba dadka israa'iil inay ilaah dhankiisa ka imaanayaan waxyaabaha uu ka sheegay ama waxyiguna waa mid wareerinaya boqortooyada oo waa war aad ugu culus iyaga laakiin waxaa hubaal ah in waxyigu uu ahaan doono markii reer ashuur ay soo galeen boqortooyada waqooyi naagihii oo dhan waxay ka dhigeen dhillooyin waxay kaloo laayeen wiilashii iyo gabdhihii oo kuwii aan la layninna waxaa loo watay masaafuris amasiyaah ilaah shaqo kuma lahayn wuxuuse u adeegi jiray boqorka in haddaba qof loo adeego oo xoogaa dabalalla ah laga helo micno yeelan mayso waxaa ka wanaagsan adigoo ilaaha baaqiga ah u shaqeeya oo masiixiisii isku halleeya oo caawaba isku dhiiba sayid ciise masiix haddaan intaasi uga baxno dhegaystayaal meeriska cutubka toddobaad ayaannu iminka si dawaale ah idinku bilaabaynaa meeriska cutubka siddeedaad waa kitaabkii nebi caamos waxaannu dhegaystayaal ku bilaabaynaa cutubka siddeedaad mawduuca uu ka hadlayo waxaana weeye tusniintii nebi caamos lagu tusay dembiil ay ka buuxaan midhaha dhulka ka baxa wakhtiga xagaaga waa tusniintii afraad waxayna tusniintani ay soconaysaa ama looga hadlayaa cutubkan siddeedaad gebigiisba way ahmiyad ballaaran tahay inaan haddaba garanno macaaniga tusniinta ka dambeeya waayo waxay taasu inagu caawiyi doontaa tarjumada qidcooyinka soo socda ee ku qoran meelo kale oo ka mid ah kitaabka quduuska ah haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka siddeedaad ayaannu dhegaystayaal horay idinku wadaynaa kitaabkii nebi caamos aayaddiisa koowaad waa baalka kun boqol siddeed iyo afartan ee axdigii hore waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan oo haddana sayidka rabbiga ahu wax buu i tusay oo waxaan arkay sambiil midho bisilu ka buuxaan haddaba wax badan ayaa laga odhan karaa oo siyaabo kala duwan ayaa loo fasiran karaa waxyaabaha nebigu uu inoogu sheegayo midhaha dembiisha ku jira anigu midhaha aad baan u jeclahay oo midhuhu way macaan yihiin oo cunistooduna kaligay ma ahane dad badan baaba jecel waxaan xusuusanayaa haddaba dhegaystayaal cambihii jilib iyo kii jannaale iyo muuskii soomaalida qarihii gobollada dhexe ka imaan jiray iyo yicibtii meel kastoo midhuhu ay ka baxaan waxaan aad ugu raaxaystaa midhaha waddankayaga ka baxa waxaanan aad u jeclahay dalagyada kala duwan ee midhaha dhulkeenna balse midhaha nebigu iminka uu ka hadlayo dhegaystayaal farriin gaar ah ayay xambaarsan yihiin marka ugu horraysa dembiilo midho ay ka buuxaan ayaa waxay u taagan yihiin wakhtiga beergurista waxayna dembiishu inoo sheegaysaa in midhaha geedku ay dhammaanayaan marka la gaaro wakhtiga midhaha geedaha laga gurayo ama wakhtiga midhuhu ay bislaanayaan wakhtigaasi wuxuu kaloo ka micno yahay in geedka dushiisa aannu midho ku hadhaynin waxaa kaloo dembiisha midhaha ay ka buuxaan ay ka micno tahay in dad badan laga wadayo dunida ama ay dhimanayaan ha u dhintaan abaaro ama ha u dhintaan dagaallo amase cudurro amase masiibe eh markaa farriinta dembiisha midhuhu ay ka buuxaan macnaheedu ma fara yara haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka siddeedaad aayaddiisa labaad ayaa waxaa qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan soo socota oo wuxuu igu yidhi caamoosow maxaad aragtaa oo anna waxaan idhi waxaan arkaa sambiil midho bisilu ay ka buuxaan markaasaa rabbigu wuxuu igu yidhi dadkayga israa'iil dhammaadkoodii waa yimid oo anigu mar dambe iyaga iska dhaafi maayo waxaannu cutubka toddobaad ku soo aragnay in nebi caamos ilaah u barayey dadka iyo in ilaah ku-talagelkiisii hore uu beddelay oo uu ka soo noqday xukunkii uu goostay iminkase dembiisha midhuhu ay ka buuxaan ayaa sheegaysa in xilligii beergoosadka la dhaafay oo waxaa soo dhammaaday oo dhulka laga gooyey boqortooyadii waqooyi ee israa'iil xukunka imaanaya ayay dembiishan midhaha ay ka buuxaan ay u tahay astaan maadaama beergoosadka ay ka hadasho wakhtiga xukunka ah iyo maalinta qiyaamaha ayaan anigu u malaynayaa in sayidkeennu wixii uu yidhi si xun loo fahmay haddaannu qofka garanin waxa beergoosad ay ka micno tahay ciise masiix ayaa wuxuu xertiisii ku yidhi sida ku qoran injiilka sida matayas uu u qoray cutubka sagaalaad aayadda toddoba iyo soddonaad sida tan markaasuu xertiisii ku yidhi waxa beerta laga goynayaa way badan yihiin shaqaalayaashuse way yar yihiin sidaas darteed sayidka beergooska barya inuu shaqaalayaal beertiisa u soo diro markii uu sidaasi lahaa wuxuu masiixu ka hadlayey dhammaadka marka ku-talagalkii sharcigu uu soo dhammaaday wuxuuna leeyahay sayidku waxaan tegayaa isku tallaabta waxaase loo baahan yahay kuwa dadka wacdiya oo yimaada israa'iil markii uu isku tallaabta ku dhintay ku-talagalkii hore ayaa dhammaaday waxaana bilowday mid cusub oo waxaa la soo gaaray waayo cusub waana wakhtigii nimcada markii la gaaray wakhtigii nimcadana wuxuu dadka kula hadlay masaalkii beerreyga wuxuuna yidhi nin beerrey ah baa baxay oo wuxuu dhulka ku beeray midho haddaba midhihii waxaa la soo baxay kuwo kale ee uu beeray kansharka leh wuxuuna sayidka ku teliyey in aan midhaha la jarin waayo marka ay yar yihiin ayaan dhalatada cusub la kala garanaynin waxaa kaloo uu dadka ku yidhi taga dunida oo dhan oo ku wacdiya injiilka waa farriin haddaba ay leeyihiin dadka iminka nool waxaana weeye in dadka lagu wacdiyo injiilka ciise masiix
wakii reer israa'iil rucubkiyo dhibkii ay masaridu ku riixeen raxa uga beddelayo raxmaddiisa waartan kuriyaaqi doona ebe waa raxiimo wakii reer israa'iil rucubkiyo dhibkii ay masaridu ku riixeen raxa ugu beddelay raxmaddiisa waartan ku riyaaqi doona rasuulkiisi muusa ka soo waday rugtiyo raarankii iyo boorkii yariiqdii haleeshaba rabbi wuu ka rogayo raxmaddiisa waartan ku riyaaqi doona
raadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye udbanogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kala maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e dhegaystayaal haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegaysataan barnaamijka fadlan mar kale booqo www t t b t w r o r g halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda waxaana dooranaysaa soomaali haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t t b t w r o r g ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarreyow masiixow salulaqwihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sarreyow masiixow salug laq halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin